عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إذا خاف هدو عبصدا الجنوب الروحي جنابيسنا calaa nafsihi naftiisa uga baqdo almarado xanuun oo biyahan haddii uu kuba maydho in xanuun ku yimaado ama uu kuba siyaado awil mowta amase dhimashaba oo dee biyaho aada u qabow daraaddeed wuxuu ku diirsada aanu haysan inuu haddii uu maydho uu dhintaba kaba baqdo aw khaafa uu cabsadaal cadasha amase haraad oo biyi waa haystaa waana janaabaysan yahay laakiin waa u baahan yahay oo inuu haraadu ka baqanaya taas halkaa dhib ay ugaba timaado tayamama suurooyinkaasba uu tayamumayaa oo markaas dee suuradan dambena biyihii dee wuxuu haysanayaa cabbitaankii kuwa horena dee kol hadduu naftiisii uga baqday dhibi inay ku timaado hadduu biyo isticmaalo biyo la-aanu bay la mid noqonayaanoo markaa uu iska tayamumayaa saas baa sheekhu raximahu llahu tacaala tarjamada inooguba soo dhigtay marka xagga marka la eego khowfulcadash hadduu haraad ka baqanayo dee markaasuu haraadanyaba ama waa ka baqanaya bayna alfuqahaa khilaaf ma taagnaa inuu u tayamumayo khowfulcadash hadduu yahay xataa wax kaloo muxtaram oo dee bal markaas siina hadduu jiro oo cadashkooda kaba baqanayo laakiin ta xanuunka oo kale waa jiraan dee khilaaf bacd alculamaa leh xanuunkii looma tayamumayo haddii xanuun lagaba baqanayo markaa sheekhu tii ay iskuba waafaqsanaayeen buu tan kalena nadiir ugaba dhiga u haleeshiiyey bal jaanibkanna waa inoo horraysiin doonaa haddii aan la yidhaaho waayo lafdiga cadash inooguma imanayo axaadiidan laakiin waayo waa shay bal maalan kolley culimmaduna isla meel dhigan ay isku waafaqsan yihiin haddii haraad laga baqanayo in loo tayamumayo bii loo haysanayo cabbitaankii loo haysanayo bal jaanibkii maradka ama mowdka ayuu wax bal maalan taas ah ayuu inoo keenayaa wuxuu ihi markaa musanifku raximahu llahu tacaala wayudkaru waxaa laga soo wariyey laga soo naqliyey ama lagaba sheeg la sheegay ana camra bna alcaasi camr bna alcaas saxaabigaasi ajnaba inuu ixtilaamay uu janaabooday ixtilaam bay haydoo dumar meesha lama soconoo jihaad bay kuba jireen dad baanu ciidan markaa meel loo dirayna madax buu kaba ahaa isagu dee ninkaa qaa'idka ciidanka ayaana tukinaya dadkiinoo imaamkoodii salaadana ah haddaba ajnaba wuxuu ixtilaamay oo markaa fii laylatin habeen baaridatin qabow ayuu ixtilaamay fatayamama dee waa maydhan kari waayo salaadii subax naftiisii buu dhib ugaba baqday ama halkan inay ay wax kuba yimaadaan markaas buu tayamumay dadkiina sidii ayuu kuba tukiyey watalaa waxaan u aqriyey waa camr bnu alcaas walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima dee arrinkan hadduu kuba dhiiraduu biyaha qabo ku maydhow markaa kuba dhinto ruux naftiisii diluu noqonaya ayadan buu soo qaatay uhi dee ilaahay yidhi nafihiina ha dilina ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ahday kaa idinka idiin naxariisanaya ama idiin naxariista badan fadakara lilnabiyi sala allahu calayh wasalam arrinkaasuu rasuulka ilaahay u sheegay falam yucanif rasuulka ilaahay muu canaanane arrintaa waa ku sugay oo saa uu isagu dee laba yimi kumuu canaanan ee uu ku sugay markaasoo taasna waa inay arrinkaa uu la yimi ay bannaan tahay ayay daliilkeedii tahay bal qisadan uu sheekhu raximahu llahu tacaala iyo arrinkanuu inoo soo qaaday kolley abuud isagu halkan tacliiq buu ku wariyey sanadkeedii muu sheegine wayudkaru weliba siqatu tamriid waa siiqadaa siqata tamriid ay yidhaahaan buu ku soo naqliyo saasaa la sheegay oo laba sheegay in camr bnu caas arrintaasi ay kaba dhacday sanadkiisa waxaa dhammeeyey bal aharkan iyo dee waaba xadiid marfuucu qoysa kalaan taqriirkii kaba noqonayaaye abu daa-uud iyo xaakim iyo bal markaa qolooyin kalena way wariyeen ama way wariyeen oo dariiq ah wax ka badan bay kuba wariyeen duruqda qaarkood tayamumkuu ku sugnaa kuwa qaarkoodna intuu malaa meelo qaarkoodun jidhkiisii yar maydhay buu weysaysto intaasuu kuba kaaftoomay ayaa kuba sugnaydee balkan hore ee tayamumka hadduu ku sugan yahay lafdiga haddaan eegno rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh haswo markaas lagu idlaaqay ama magaceedu ah ghaswatu daati salaasil kale waa meel magaceed salsal laba odhanayo reer judaam ay degi jireen waana dhul durugsan oo madiina waqooyigeeda xagga shaam kuba dhowaa ayaa isaga duulimaadkaas buu qaa'idkii muslimiinta iyo sariyadaas buu ahaa kolleyna waa waqtiyadii uu sooba islaamay uun dabadeed weeyo dee waa nin qaa'id ah oo xaggana khibro u lahaa rasuulka ilaahay baa isaga iyo khaalid iyo mar bay wada yimaadeene haddana sannadaa nafteeda unbaa mu'tana khaalid waa kaas walow aanu isagu markaa amiiradii ahayn dee waa kii markii dambe saddexdii amiirba la dilay isagu laba wareegay sannadaa sideedaad nafteedii unbaabay ahayd markan uu isagana loo magacaabay dee sanad wax ka badan baa bacda cumrati alqadaa bay yimaadeen oo imaatinkoodu ahaayo markaa sanad wax ka badan ama sanadba may wada joogin adugu markii halkaa tegeen waana dhul qabow dee waqti kolley qabowna way ahayd jilaalba sani ay dhacday habeenkii inuu ixtiraamay wuxuu ka baqday inuu maydho oo dee halkaas uu dhintaba faahlika suu kaba cabiray oo uu tayamumay arrinku intaasun kumuu joogino tayamumkii hadda waa uu tayamumay isagaa dee imaamkiina ah dadka tukinayo dadkii saxaabada ahaayee barhkood in badan ay kaba soo islaam horreeyeen oo xagga ay ugaba horreeyeen buu imaam u ahaayee salaaddii subax buu tukiyey markii dambe lasoo noqdee madiine la yimi baa arrinkii rasuulka ilaahay ay u sheegeen salawaatullaahi wasalaamu calayh rasuulkaa su-aashan weydiiyey yaa camrun sallayta biasxaabika wa anta junub camarow ma asxaabtaadii baa tukisay adigoo janaabaysan markaasuu rasuulka ilaahay u sheegay wixii dee ka hor joogsaday inuu markaa maydho aayaddan imaka watalaadanna maahayn waxa weeyaan inuu waqtigaa hore iyo dadkii uu kuba yidhi uu tukinayee dee ku yar qoonsaday tan ee waa markii dambe uu rasuulka ilaahay u yimi salawaatullaahi wasalaamu calayh ayuu intuu uga warramay wixii isagu ka baqday iyo wixii u diiday inuu maydho ayuu yidhi innii samictu llaha yaquulu walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima rasuulka ilaahay uu qoslay salawaatullaahi wasalaamu calayh waxna muu odhan taasna waxay dee daliil u tahay waa taqriirkiisii inay arrinkani bannaan yahay oo ruuxu naftiisii hadduu halaag ugaba baqdo ama maradba ugaba baqanayo biyahan dee qabowgood iyo waxyaalahaasi dhib inay kuba keenaan inuu ama weyse ha noqoto wuxuu u baahnaa dee ama waa maydhigaa khaasatan siiba darane uu tayamumayo bal taas baa iyada xadiidka inoogaba sugan bal salaadanna kucelin uu ku celiyeyna laynooma soo dhanqino dee waa wixii uu karayuu laba yimo wataan lahayna icaado meelahan dee wala bacd alculamaa laga yaabaa usuushooda ay taas keenayso icaadana may jirin bal riwaayadani waa taas oo waxa weeyaan xaakim iyo abu daa-uud iyo ayaa wariyey sanadkeedna xoog buu leeyahay waxaan uu siiqadan tamriidka uguba soo wariyey sheekhu eenu siiqatu jasmin aanu ugu warin dee taasay ahayd kole hadduu sanadku xoog leeyahay inuu kuba wariye aad buu u ikhtisaarsaday oo ikhtisaarkan uu qisadii soo koobuu sooba ikhtisaariyey ayuu bal waxa weeye uu isagu bal maalan in waxa weeyaan ugu wariyay ikhtisaarkaas baana kaba dhalatay watalaa walaa taqtuluu anfusakum tan inuu markii ugu horreysay uu tayamumaye aayadda aqriyay waa markii dambe madiine lagu soo noqdo waa ikhtisaarkan iyo jaanibkaas bay kaba yimaadeen bal riwaayaadkaa kale iyagu kuwa wariyeen ayaa barhkood waxaa dhacay iyadoon lafdiga tayamum aanu jirin fakasala maqaabino watawada macnaha waa meelo jirhkiisii kaba mida intuu yar maydhay ayuu weysaystay tayamumna lafdigaasi muu la socon waxaanu yidhi low iqhtasartum haddaan maydho dee waaban dhimanaya kollay say baheqiyo taas iyana kuba jamciyeen waxa weeyaan oo iyada halkan ay kuba jamciyeen inuu dee tayamumay oo bal maalan waxa weeyaan intuu dee weysadaasna ay jirtay laakiin maydhigan dee jirhkiisiina inunbuu maydhay muu wada maydhin acdaadan qaybtan kale ka harhsan daraaddeed inuu u tayamumay bal adigu uu tayamumay waxaana weeye markaasuu rasuulka ilaahayna waa ku sugay ee waana arinkaas taqriirkaasi waa daliilun cala aljawaas bal taaba markaa ta iyada xadiidka inooguba sugnaanaysa ama halkan aan kaba faa'iidaysanayna taqriirkii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh tarjamadna hoose inooguma taale inuu bannaan yahay inuu u taya shakhsigii tayamumo haddii uu ka baqdo inuu biyaha isticmaalkooda halaagugaba yimaado arrinku ama bardi haba noqdo ama dee kaba soo qaado adigu bal taas baa wuxuun adigu halaagyo dhibi inay ugaba timaado taa hadduu kaba baqanayo waxaa kaloo iyadna inooguma sugan uu tukiyey baa nidhi dee ruuxii isagu mutayamimka ahaa inuu dad mutawadi'iinoo weyse qaba uu tukin karo taasna xalayna waa taa waan soo ogaanay arrinkan uu la yimina ijtihaad uu la yimi bay ahayde rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh joogayo zamankiisii walow marka ay kaba dheeraayeen in la ijtihaado dee saxaabadu tan mooye waaqacad kaleba way jiraane ijtihaadka bannaanidiisa fii zamani nabiyi sala allahu caleyh wasalam bal dee marka agtiisa la joogo waaba la weydiin karaayo taasi kolkol baahidaasi maba jirto laakiin marka laga dheer yahay dee umuurahana imanayo jawaasulجtihaad fii zaman nabiyi salى اllahu عalيه wasalam falam yucanifna waa taa aan nidhi falam yucanifna ruwaadka qaarkood baa halkan ruwaadda bukhaariya iyadoo damiirka ta kalena waa dee waxa loo gooyeyn waa cilmi kole damiirku waa maqsuud weeye xadaثna bshر بن khaalidi qaala xadaثna mxamed huwa qundar can shucbata can sulaymaana can abi waailin qaala anahu qaal koley caawa rijaal cusubi qaaliban ma jirayso bishr bin khaalid ma huba inaynu soo maray ninkan imaka uun waa nin kunyadiisana abu muxamed alfaraa'idi markii dambe uu basro degay malaa markii hore reer basro ma ahayn waa nin bukhaari iyo muslimba labada saxiixba kuleh riwaayo abu daawuud iyo nasaa-ina way soo raaceen oo hiqa ah oo dabaqadaa sheekhadoodu ay uba badan yihiine dadka atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa ah ayuu bal yahay marka maxamedkanna waa kan inoo sheego oo maxamed ibnu jacfar waa gundar buu yidhi sulaymankuna waa acmash oo waa sulaymaan ibnu mihraan alacmash abu waailna waa shaqiiq ibnu salama labadaba waynu soo marray kol magacooda iyo kunyadooda ama midna laqabkiisa midna kunyadiisa horeynu u soo araragnay iyagoo ay dee axaadiida inooguba yimaadaan qaala abu waail baa wuxuu yidhi qaala abu muusa abu muusa alashcari baa yidhi licabdillaahi bni mascuudin cabdillaahi bni mascuud buu ku yidhi way kulmeen majlis baa la wada joogaa kolle waa kuufa idaa lam yajid ilmaaa shaksigii janaabaysnaa haddaanu biyo helin laa yusalli waa istifaam macnaheed weeyaa hadalku waa hadal istifaameed oo idaa lam yajid haddaanu helin waa aljunubu ruuxii janaabaysnaa almaa biyo biyo uu ku maydho waayo laa yusalli miyaanu tukanahayn oo markaa ma sidaasuu salaadii faraa kagaba qaadaya tayamum yaan u tayamumi karin oo markaa sidaa daraaddeed uu tukado qaala cabdullaahi baa wuxuu yihi waa cabdullaahi bni mascuude low rakhastu haddaan u ruqseeyo lahum iyaga fii haada oo marka biyo la-aan ay jirto inay de hadday biyo waayaan inay iska tayamumaan iyagoo janaabaysano sidaa ku tukadaan haddaan uba ruqseeyo kaana oo dee taa aan uba ruqsayno kaana waxa ahaan laa shanigu idaa wajada hadduu helo axaduhum midkood albarda qabow qaala haakada waa qaaladii idlaaqu lqowli cala alficil aynu kitaabkana kuba soo araragnay lafdigan qaala hadal maaha maanta waa ficile qaala haakadaa saasuu samayn oo waaba kan abuu muuse inoo fasiro yacni wuxuu u jeedaa tayamam oo salla oo haddii dee biyi ay kuma qaboowaadaan wuxuu odhan adna ma isticmaali karayo oo waxaan la miday kii waayey oo way dee saasayo intay iskaba daayaan bay tayamumin oo horta dee cumar ibnukhadaab waa kii hadal inoo horreeyey xalayto isagii camaar ibnu yaasir iyo wixii dhex maray waxaanan soo sheegnay cumar ibnualkhadaab markay noqotay janaabo in loo tayamumayo inaanu qabin kolley ibnu mascuudna waa tan oo halkan aynooguba sugantay ma qabin waloo laydhaa markii dambe uu ka soo laabmay isagu taas arrinkanna waa munaadaro iyo dee masale cilmi oo laga munaaqashoonayo isagii abaa muuse alashcari dhex martay abaa muuse alashcari baa malaataa markuu ku ogaaday waa weydiiyey oo wuxuu yidhi haddii baltaasi ay dhacdo sidee la yeelaya maba tukanayu markii hore ku yidhi oo ruuxaasi ma tukanayo xataa bil haddaanu biyii helin markaas baa kolley aad bay u kooban tahay halkan riwaayadka laakiin iyadoo dheer bay inoo soo socotaayo imika inoo dhammaan doontaa haddii alla idhaaho markaasaa wuxuu leeyahay haddii aan hadalbaa u dhexeeya inoo dambeeye haddii ay dhacday inaan u ruqsayno markaa ay biyo waayaan ay janaabana leeyihiin inay iska tayamumaanaysaa ku tukadaan maxaa meeshii imanaysa marka iyagoo biyi haysta hadday biyihii ay yidhaahaan waa qabow yihiin oo dee qabowgoodaa kaba baqdaan intay tayamumaan inay iskaba tukadaan oo markaa jaamica labada masalo kaba dhaxaysa agtiisa waxa weeye xagta hore waxay ahaydee uu weydiinayey waa cadamu wujuud ilmaa biyaba inaanay jirin tan kale wuxuu leeyahy taasay haddana u gudbi doonaanoo waa biyo ay haystaan markay leeyihiin ma isticmaali karno dee iyagoon jirin bay la mid tahay oo tanna waa cadamu lqudra cala isticmaali ilmaa midna waa cadamu wujuud ilmaaba labadan jaamica ka dhexeeya taas buu noqonoo tanna maba jiro tanna lama isticmaali karayo waxaan jirin buu la mid yahay marka wuxuu leeyahy haddaan tan ani u ruqsayno oon idhaahno iyagoon biyo jirin iska tayamuma markaa aad janaaba idinkuma timaado halkan intaa kuma joogsanayaane arrintana imano in marka biyo ku qaboobaanba ay yidhaahaanun waan iska tayamumaynaayo ma maydhanayno taas buu yihi hadalku intaa isagoo ka dheer buu inoo iman doodoodu intan may ahayna qaala wuxuu yidhi abuu muusa yidhi qultu waxaan ku idhi abuu muusa alashcari weeye fa ayna qowlu camaarin licumar bal haddaad saa tidhaaho qowlkii camaar uu cumar ku yidhi ee ahaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyagoo janaabooday markii ay u yimaadeen inuu ku yidhi dee wejigii labada kafaa kugu filan arrinkuna janaabuu ahaa taa xaggeed geynaysaa oo taa maxaad kaga jawaabi qaala markaa wuxuu yidhi ibnu mascuud baa odhanaya inii anigu lam ara maan arag cumara cumar ibnukhadaab oo qaniica ku kaaftoomay biqowli camaarin waa kan cumar ibnukhadaab kaba joogsaday ee aan qowlkiisii ku kaaftoomin bal markaas oo kumuu qancinba hadal kaleu yidhi markii dambe uu dee meel uu ka marana waayey waana ka baabka inooguma imanaya waaba kan xadiidkan riwaayadii horeeg sulaymaan oo acmasha waxaa ka warinayay shucba imikana dariiq kale oon xadiidkan kana dheer weeyo xadiidkuna xدثنا cمر بن xفص qال xdثنا أbي qال xdثنا الأcمش qال سمعت شhقيق بن سلمة qال كنت عند cبداللahi وأbي موسى أcmش waa markii hore سulaymaan imikana شhقيqna waa abuwaaئilkii waa labadoodii xafsna waa xafs بن kiyاaث qaadagii شhahiirka ahaa dee qudaadii waktigiisiiba ama raggii ugu mudnaa ama dadkii kuufaya soo marayba raggii ugu waaweynaa aqoon ahaan iyo xifdi ahaan iyo saraamo iyo baltaas ahaa xafs bnu khiyaad haddaba kolley akhbaarta qadihiisa wax kuma tacalluqsana tarjamada uu siyar aclaamni ba ku leeyahay ayuu waxyaala soo naqliyaa kolley dee saraamadiisii iyo umuurihii tilmaamaysa iyadoo weliba walaa dowladda halkii ugu sarraysay arrinta cid kaba mid ay tadakhulaysay bal waxyaalo ama dacwad isaga hortaalle bal waxa weeye waa mujaladka sagaalaad ee kolley bilowyadiisa tarjamadiis halkay ku taalla xabs bnu diyaat naqaci wuxuu yidhi haddaba shaqiiq kuntu waxaan ahaa goobjoog weeye cinda cabdillaahi wa abi muusa cabdillaahi bni mascuud iyo abuu muusa alashcari ayaan la joogay faqaala lahu abuu muusa abuu muusa wuxuu ku yidhi cabdallaahi bni mascuud ra'ayta bal waxaad iiga warantaa ya abaa cabdiraxmaan waa kunyadiisii abaa cabdiraxmaanow idaa ajnaba shaksigu hadduu janaaboodo falam yajid maaan biyo aanu helin kayfa yasnacu see buu samaynayaa faqaala cabdulaahi cabdullaahi bni mascuud baa wuxuu idhi laa yusallii ma tukanayo oo inwa salaadiiba hadaaye weeye laa yusallii ma tukanayo xataa yajid almaa ilaa uu biyo helo faqaala abuu muusa wuxuu ku yidhi haddaad saa tidhaha weeye fa kayfa seebaad tasnacu ku samaynaysaa cabdullaahi bni mascuud oo abaa cabdiraxmaan biqowli camaarin camaar qowlkiisii qowlka camaar rasuulka ilaahay ku yihi wuxuu tilmaamayay ruuxii janaabaysaa inuu tayamumaya hadduu biyo waaye xiina qaala lahu nabiyu sala allahu calayh wasalam markii rasuulka ilaahay ku yidhi kaana yakfika de hadday janaaba tahay ood biyo weyday turaabkan ama saciidkaa kugu filan taa uu yidhi markaasaa muxuu yidhi qaala ibnu mascuud baa yidhi alam tara miyaanad arag dee madiinanay arrinku ka dhacay dee waaqacadu way horraysan markan ay ka munaadaroonayaan masalada cumara cumar walam yaqnac bidalika cumar kumuu qancin hadalkaa uu camaar yidhi kollay qanci la-aanta cumarna waxaa keenay dee wuxuu u sheegay camaar ibnu yaasir inay wada socdeen oo ay arrintan isaga ay wada socdeen qisadana ma xusuusan markaasoo dee waxa weeyaan wuxuu camaar sheegayaa inay isagii wada socdeen ay wada joogeen arrintana ay wada qabsatay cumar aanu tukan camarna uu tukaday si uu yeelayna waa sheegay markaa dee markay noqotay isagoo qiso isaga kuba tacalluqsan aanu markaasna xusuusan aanu xusuusan tiibaa joogsigan keentay iyo qanci la-aan oo waxaaba saxiixa muslim kuba sugan iyadoo waxa weeyaan qisadan cabdiraxmaan ibn abzihi aynu soo marray qisada inuu soo celceliyey uu warinayay inuu cumar markii uu camaarsan u sheegay yidhi taqlaha ya camaar camaar ilaahay kaba cabso markaasuu camaar ku yidhi haddii aad doonto xadiidkan maba sheegayo in shita lam uxadid bih cumar baa markaas haddana yidhi nuwallika maa tawallayta waxaa adigu dusha u reetay ayaan kugu daynaynaa buu yidhi oo kale marka arrinkuna waxa weeyaan un imaam nawisu taa kuba fasiray bal waxaan aada adigu warinayso iska hubso arrinku inuu saa yahay dee waxaaba laga yaabaa inay dilowday inaanay arrintu saa u dhicin in dee adiga ishtibaah iyo irtibaas jiro waayo waan kula socdayoo dee ma xusuusna arrinta aada sheegayso dee cumar markii uu tan yidhina cumar waa kaa yidhi dee kol haddaanu xusuusnayn isagii waa xusuusanya aniga ma xusuusintaas kama dhalanaysa inaan wixii jiray aan hor joogsado markaasuu kama joogsado yidhi dee adigu adigay dee taasi ku saaran tahay oo wixii aad tawaliday adigu aan ku tawalisiinaynaa haddaba cumar qanci la-aantiisa taasaa keentay oo isagu in markaasaa muxuu yidhi miyaad arag cumar inaanu taa kuba qonin faqaala abu muusa abu muusa wuxuu yidhi isagoo dee daliilkii hore dee markuu taa kaga jawaabay waa camaar ibnu yaasiir xadiidkiisii uu leeyahy waa kaa cumarba ku qanci waayey oo markaa dee imika kuma qancayo ayuu daliil kale oo dee dee waxa weeyaan ka cadkaas kaba muuqda haddii kaa khilaaf ku jiro laysku waafaqsan yahay ayuu u guuray oo bal markaasaa muxuu yidhi fakayfa tasnac marka abu muusa odhanaya qaala abu muusa fadacnaa min qowli camaar inaga badaa qowlka camaar oo macnaa iska badaa kaas oo faraan kaba qaadma kol haddii hadalku kaa yahay fakayfa seebaad tasnacu ku samaynaysaa bi hadihi laayati aayaddan aayadduna kolley iyadoo haddana riwaayadu acmash uu kaba warinayo abuu mucaawiya kaba warinayo oo welibana intan uu ka yar dheeryahay ayuu inoo soo socda oo aayaddii suuratu maa-ida taas buu leeyahay seebaad kuba samaynaysaa famaa daraa muu garan waayo waxaan aayadda la sugaynaa halkaa dambe waa aayaddii suuratu maa-ida falam tajiduu maayan fatayamamuu saciidan dayiban taas ay kuba sugnayd dee aayaddana wain kuntum junuuban fadaharuu baa la socotay laakiin maxaa la socday waxyaalaha haddii dee biyo la waayo oo biyo aynaan helin ee la tayamumayo waxaa ka mid ah laamastum nisaa oo dee markaa laamastum nisaa haddii jimaac lagu fasirayo markaa arrinkani uu imanayo aayadana taa ay daliil uba noqonayso markaasuu yihi bal iskabada hadalka camaaro aayaddan seebaad maxaad kaga jawaabaysaad kuba samaynaysaa famaa daraa cabdullaahi maa yaquulu cabdullaahi wuxuu yidhaaho muu garan anaa munaadaradii sima wadina xaggan kale oo wuxuu taa kaga jawaaba may jirin waa laga yaabaa dariiq inuu u furnaa waxa weeyaan hadduu isagu qabo almulaamasa inay tahay uun taabashadii caadiga ahayd iyo wixii maa qabla aljimaac un ay tahay ama maa duuna aljimaac waaba odhan laha dee awlaamasumunisaana waxay tilmaamaysaa un taabashadii iyo taas oo dee waxa weeyaan janaabo ma tilmaamaysa laakiin dee isagii baa mulaamasadna u qabay inay tahay jimaac iyo taas saa daraaddeed wuxuu aayaddii kaga jawaabo muu garan faqaala wuxuu idhi hadalkii markii hore aynu soo marray ina inagu waa arrinta uga joogsaday aayaddii markaa kama jawaabin ina inagu low rakhasnaa lahum dadkan haddaan uba ruqsayno fii haadaakan oo waa inay dee fi tayamum marka ay waxa weeyaan biyo waayaan oo kale iyadoy janaabo arrintu tahay oonay weyse ahayn laa shaka waxaa degdegi ama dhowaanba idaa barada hadduu qaboobo calaa axadihim midkood almaau biyi oo biyi uu ku qaboobo israa biyahan maanta ma isticmaali kartid an yadacu biyuu haysta inuu kaba tago waa yatayamama oo macnaa wuxuu leeyahy biyihii oo jira ayaa dhici karta dadka qaarkood intay biyaha kaba baqdaan inay dhahaan dee waan iska tayamumaynaa taasi ay timaado ayaaba imanaysa oo markaa taas baa dee tasaa daraaddeed si aan albaabkaas baan ugaba xidhno ayaan tan u leeyahay fa qultu lishaqiiqi shaqiiq baa waxaan ku idhi qultu lishaqiiqina waa acmash baa markaa leh shaqiiq baa waxaan ku idhi fa inamaa kariha cabdullaahi lihaada haddaba cabdullaahi waa kan leh ruuxu hadduu janaabaysan yahay oo uu biyo waayo ma tayamumayo waxaan uu diiday taasee uu karhay lihaada ma liajli haada arrinkan baa ah isagoo ka baqanaya dee biyihii iyagoo jiraan marka isticmaalkii ruuxa uu kaba adkaaduu kaba baqdo inuu iskaba daayo laba tayamumo taasi inay meesha timaado qaala markaa shaqiiq baa wuxuu ihi nacam haa bal markaa in aayaddii iyo umuurtii bal dee munaadaradan aada u ladiifka ah ee labadan saxaabiye waaweyn ee culimmadii saxaabada ka mida ee dhex martay oo tan kolley xadiid kalena waa inoo soo socda ayaddana markaasi aba dikrigeennu inoo iman doonaaye wejka istidlaalka ayadduna waa ta aan soo sheegnayoo ayaddii waxaa kuba sugan bal awlaamasumu nisaa iyadoo markii hore wain kuntum jumda fadaharu ay taas haddaad dumarkii ha taabataan mulaamasadaasna waa tii aynu soo marray dee aimadan iyagu kaba dhigaya inay gacantan layskuba taabta iyo lamsigii caadigaa ay tahay ayadda kuma sugna junub iyadu tayamumayo dee biyola-aan u tayamumaya taasi ayaddii lagama faa'iidaysanayo xadiidan kama faa'iidaysana mooye laakiin markaan mulaamasadii kuba fasirno in waxaa looga jeedaa jimaac yahay isaga ay kinaayatan cibaaradan ay kinaayo kaba tahay markaa dee maxay noqon qaybtan aw jaa axadu minkum min alqaa'idina waa wixii xadadkii yaraa aw lamasumnisaana xadadkii weynaabay noqon mid kastana labadaas haddii dee minuu yimaado falam tajiduu maan biyo aa weydaan fatayamamu markaa waa daliil cad oo keenaya markaa taas haddii bal uu isagu qabo inay aljasu bilyad mulaamasada tahay dariiq baa u furnaa munaadarada kuba sii wadu yidhaha dee taas baa macnahan ay leedahay dee waa isagoo qabi mulaamasadu inay jimaac tahay markaasuu isagii aayaddii kamuu jawaabin xataa waata la idhaa markii dambe uu kaba soo noqday walow sanadka inqidaac uu ku jiro macnahaasi uu kuba yimi inuu kaba soo laabmay inuu isagu ka soo noqdo dee aanu ku adkaysan mowqifkiisaas hore waayo waa umuur cad weeye dee waana tan rasuulka ilaah xadiidkiisan saxiixayna xadiidka camaarna waa xadiid cad oo haddii dee cumar wax isaga khusaynayay ahayde isagii uu ka shakiyey markuu xusuusan waayey ciddii kalen cumar ahayn ee xadiidkii maqashay dariiq sugan uu ku soo gaadhay iyada tawaqufuma yaaliya inaanay ku qancin cumar dee waaba gartii oo waa wax isaga ku tacalluqsan oo laleeya saasay kaa dhacday markuu xusuusan waayo waxaaba dhici karta inuu yidhaha ruuxan kale bilow isagana qaladgalay ama ilowgalay ama wixii uu ismoodsiiyey laakiin ruuxa kaleen cumar ba ahayn ee la yidhaha saasaa rasuulkii ilaahay uu ku yidhi camaar dee iyada ma jirto meeluu ka maraa ma jirtee waa inuu qaato unbay noqonaysaayo marka ibnu mascuud lamuu mid ahayn cumar qancila-aantiisa waayo sababta aan cumar u qancin taas bay ahayd ibnu mascuud laakiin taa waa ka duwan yahay aayaddiina markaa jawaabkamuu helin welina xadiidkii waaba kanoo baab kale wixii bal inooguma sugnaana waa taasoo dee junubkii waa tayamumaya tan kalena waa taan markaa hore aharkii iyada dee halkan inooguma sugna bardiyo waxyaalo waa taa aharkaa hore iyo dee isna taqriirkii rasuulka ilaahi camr bnu caasaan taa soo ogaanay haddii ruuxu kaba boqda biyahan isticmaalkeeda inuu bal waxa weeyaan dee tayamumayo xagga haraadkana axaadiidan laynoo soo naqlinayo kuma sugnee laakiin waa maxal wifaaq weeye waayo naftan ibnu aadamkaa ka horeynaysa dee umuurtan kaleo dahaaradii badiil bay leedahay laakiin tani badiil ma laho haddii haraad meeshuu imanayo biyihiina loogu baahanyay taa waa la tayamumaya baabun atayamumu tayamumku darbatun darba weeye halkana sheekhu waa jasmiye raximah llahu tacaala oo tayamumku waa kayfiyadiisii taa waynu soo maray waaba darbo keliya oo mar gacanta ama labadii kaf dhulkii inta la saaro ama lagu dhufto wejigii iyo labadii kaf lagu masaxo macnaa marxay tahay laba darbo maaho darbana wejigii lagu masaxayo darbana labadii gacmood ama labadii kaf lagu masaxayo ee darbo keliya ruuxa ka gudaysa oo ku wada filan marka taa keliya oo wejigiis iyo labadii kafba wada gaadhi oo ku wada masaxayo taas bay tahay bal kolley markay noqoto gacanta ila almirfaqayn in la masaxayo oo in badanoo ahlcilmi ka mida qowlkood ay tahay iyo halkii uu inoo soo jeesmayo meel labada kafunbaaba lagu inagu filaanaysa iyo taa xalaytaynu iyada soo maray xaggan darbigana dee balca waan yar eegi doonaaye laakiin waa laba masalo kolley xadiidkii camaarun uu wada daliishaday midi waa qadarka la masaxaya inay wejiga iyo labada kaf noqoto gacmaha kafka lagu joogsanayo ilal kuucayn lagu joogsanayo inta kale waxba waajib inaanay ahayn taas ruux hadduu intaa ku kaaftoomana tayamumkuu u dhan yahay arrinka kale baabka uu inoogu dhigtayna waa in mar keliya masxadaa keliya ama qaaditaankaa keliya uu wejigiiyo labadii kaf ku masaxayo darbo labaad oo uu gacmii dib ugu noqdo bal maalan intuu mar labaad dhulkii uu kuba noqdo ama wixii saciidkii uu gacmii markaa kuba masaxo aanu uba baahnayn intani ay waajibkii kaba gudayso baabkana taasi waana xadiidkii keliya haawun ee qisadii imika halkan ibnu mascuud iyo abu muuse iyana way noo soo noqonaysaa wuxuu hi markaa musanifku xadaثna mxamed bnu salaami qaal akhbarana abu mucaawiyata can ilacmashi can shaqiiqin xadiidku waa xadiid acmash ee can shaqiiq ee xabs bnu qiyaas baynu soo maray marna shucbaynu soo maro waa aimo weeya baan leenahay iminkana abu mucaawiya abu mucaawiya xabsana waxaaba la yidhaha xadiidka acmashoo dadka uguma sii aqoon badan horena waataan xabse uga soo sheegnay abu mucaayan waa saasoo kale oo dadkii uguma xifdi badnaa ugu aqoon badnaa ugu dabdin badnaa xadiidka acmash markay noqoto wuxuu yihi can shaqiiqin qaala kuntu waxaan aha jaalisan mid fadhiya maca cabdillaahi wa abi muusa alashcariyi faqaala lahu abuu muusa abuu muusa wuxuu ku yidhi low ana rajulan macnaa hadday dhacdo inin ajnaba uu janaabooday haweenaydii dee xaydkii kaba joogsaday ama nifaaskii ka daahir noqotayna waa la midune falam yajid aanu helin almaa biyaa shahran bil aanu helin ama kaana yatayamamu wayusali miyaanu ahaadeen mid tayamumo oo tukada oo ruuxaasi hadduu bilba waayo meel dee qafro ah lama degaankaa saxaro ah biyaba aan lahayn buu joogaa degan yahay biyaba ma helin miyaanu tayamumeen oonu tukadeen dee taasna way qabsanaysay oo bal abudar iyo dadkii axaadiida jaanibka warinaya kolkol intay dhowr cisho isagoo dee joogaba mala halkaas ama geel iyo waxaa dhex jooga ayay dee dhowr cisho biyo la-aan ahaanayo rasuulka ilaahi markii dambe ugaba cawdooda bal taas dee rasuulka ilaahina uu tan u baray bal waxa weeyaan falam yajid ilmaa shaaran ama kaana yatayam miyaanu tayamuna way usalli tukadeen markaa dee waayo wuxuu ogaa hore u weydiiye uu yihi ma tukanayo markaasuu ku yidhi fa kayfa seebaad tasnacuuna samaynaysaan intiibaa inaga maqan dee hadalkiisii uu bal waxa weeyaan main camaar imaka markii hore hadalkaa inoo horreeyay camaar iyo arrintiisu la soo qaadeen imakana aayadda tartiib ahaana kolley taa hore ayaa daahira weeyaanoo markii dambeu aayadda dee daliilkan cad ee aan khilaafna kuba sugnayn ayuu markuu kii hore hadalkaba keenay ayuu deeta u guuray marka riwaayadii hore inoogu sugnayd hadalka camaar iyo uu soo qaaday inuu kaba horeeyo aayadda dikrigeeda kolley taasba ah tadee waxa weeyaan daahirka ah ee imika halkanse aayaddiiba inoo soo horeyso wuxuu yihi fakeyfa steeba tasnacuuna ku samaynaysaan bi hadihi alaayati fii suurati almaa-ida maxaa kaga jawaabaysaan weeye ilaahay yidhi falam tajiduu maa-an fatayamamuu saciidan dayiban iyaday ka horeysay aayaddan la socotay aw laamastum nisaa taas ay laba socotay dee labsiguna mulaamasadna uu jimaaci yahay markaa dee waa ruuxii janaabaysnaa ee biya waayey ha tayamuma aayaddu ay sariix kuba tahayba markaan mulaamasada ku fasirno jimaaci faqaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi low rukhasa haddii loo rukseeyo lahum yaga fii hada oo la yidhaah haddaa biyo weydaan oo janaabaysantihiinna waa iska tayamuma laba yidhaah taa aanuma ruksayno laawshaku macnaa waxaa degdegi weeyaano waxama waxay uba dhowaan bimacnaa sirca iyo bimacnaa qarabo labadaba way kuba fasiraane waxay dee markaa degdegiba ama waxa ay u dhow yihiinba idaa barada calayhim ulmaa-u biyuu hadday ku qaboobaan dee waqtiga jilaalkiina dhulkooda kolle qabo weeye an yatayamamuu saciida inay saciidkii ku tayamumaan taas ayaa dee dhacaysa qultu waxaan idhi wainamaa karihtum hada lida qaala nacam daahirka cibaaradani waa iyadoo uu ku yidhi qultuda qaa'ilku ya abuu muusa alashcari nacamna kalihina uu abuu mascuud ibnu mascuud yahay laakiin waxaynu ka soo baxnay dariiqii marka dhoweydaan kaba soo baxnay muxuu yidhi faqultu lishaqiiqin fainamaa kariha cabdullaahi lihada qaala nacam acmash baa shaqiiq ku yidhi hadalkan jawaabta kalihina waa shaqiiq markaa tii weeye oo qaa'ilka imika hadalkani maaha abuu muuse iyo dee maaha ee qultu waa qaa'ilku waa acmash wainamaa karihtum ma wuxuun baaba u nacdeen haadaa kan oo arrinkan aa leediin ruuxu marka uu janaabaysan yahay ma tayamumaya aa leedihiin lidaa kan oo idinkoo ka baqanaya biyihoo jira oo ruuxu aanu yar isticmaali karayn ama inuu isticmaalo ka baqday biyihiioo jira inuu markaas ku tayamumo taas ay marka dambena ay dee biyo la-aan bay markii hore ahayde tanna ay yidhaahaan mama isticmaali karayn oo de waxaan la midnay ruuxii aan biyo haysan qaala markaa shaqiiq baa yidhi nacam haa oo cabdillaahi taas buu arrinka u karhayay dee ayaddii jawaab umuu helin fa qaala abuu muusa baa wuxuu yihi waataan leenahay tartiibta kolley riwaayadii hore ee tartiibsanayd ee hadalkani uu ka horreeyey aayadda aayaddana tii dee hadalkii matalan ama uu jawaab u waayey bay ahayd oo jawaab u waayey bay ahayd markaa markii dambe ay ahayd oo hadalka cumar iyo camaar iyo waa kan dee wax ka keenay markaa tartiibteennii hore ayaa ah tadee waaqaca faqaala abuu muusa wuxu uhi lam tasmac miyaanad maqin qowla camaarin licumar bacahanii rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa i diray fii xaajatin xaaju ii diray faajnabtu waan janaabooday falam ajid ilmaaa biyo maan helin fatamaraqtu fi saciidi saciidkii baan ku galgashay oon isku rogrogay kamaa tamaraqu daabatu tamaraquna labadii tobood ee mudaarica ayaa dee mid ahaan la gooyey iqtisaar ahaan baa loo gooyey waana wax luqada carbeed ee macruufkaoo qur-aankaba kusoo noqnoqda satanazalu lmalaa'ikatu oo kaleo asalku wuxuu aha kamaa tatamaraqu daabatu si ay daabadu ay u irgalmaysato ay dee ciidda kolba dhinac isugu rogto saasoo kale ayaan sameeyey wamaa bitaa-in ibtudi qad yuqtasar fiihi calaa taa katabayanu lcibar ibnu malik alfiyadiisio wixii laba tobood lagu bilowdee mudaarica ah bal waxa weeyaan waxaaba dee markaa waxaa dhacda markaas in dee lagu gaabsado mid ahaan lagu gaabsado de waa qad yuqtasaro de haddii labadoodii la daayo taas fadakartu dalika linabiyi arrinkii baan u sheegay rasuulki ilaahi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu ihi inamaa kaana yakfiika waxa kugu filaa an tasnaca inaad samayso haakada oo maana halkan aad jirkaagii oo dhan ciiddii aade waxa weeyaan gaadhsiisay inaad san samayso siduu samaynaya waa tan rasuulka ilaahi baa baro fadaraba bikafihi kafkiisii ayuu ku dhuftay waana labadii kaf kolle darbatan cala ardi dhulkuu markuba dhuftay uma nafadaha macnaa nafadahaaduu dee uu hurgufo ciiddiibuu kaba daadiyay waa ti nafqigii aynu soo maray uma masaxa bihima labadii kaf baa wuxuu ku masaxay oo dee uu soo qaaday dahra kafihi bishimaalihi aw dahra shimaalihi bikafi macnaa kafkiisii korkii oo waa kii midig buu bidixdiisi saa u mariyey uun aw dahra shimaalihi bikafi amase waxa weeyaanba kafkiisii dee bidix ayuu kafkiisii midig mariyey halkana bukhaari riwaayaadkiisa shakigan baa dhacay oo tan laakiin waa riwaayaadkiisa oo dhan abu da-uud baa xadiidka dariiqan abu mucaawiya uun ka wariyay waa dariiqan aan hayno waa dariiqan uu la wadaagsaday marka isagu iyadoon shakigaasi ku jirin buu wariyay waana xadiid keliya waana lafdigaas baan qaadanaynaayo lafdigiisu muxuu aha uma daraba bishimaalihi calaa yamiinihi wa biyamiinihi calaa shimaalihi cala alkafayn macnaha gacantiisii midigna bidixdiisiibuu saa ugu masaxay bidixdiisiina tii midig buu kuba masaxay labadii kaf korkooda uun waa lafdiga iyadoon shaki ahayn oo dee arrintuna ay cad ahay waa lafdi muxarara oo shakigan bukhaari kuba sugan aan kuba sugnayn uma masaxa wajahu markaasuu haddana wejigiisii masaxay markaasaa muxuu yihi in lafdina waa inoo dami uma masaxa bihima dahra kafi bishimaali aw dahra shimaali bikafi uma masaxa bihima haddana isagoon mar labaad kuba noqon darbadii uun ayuu wejigiina ku masaxay faqaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi markuu arrintan soo qaaday camaar fafalam tara miyaanad arag cumara cumar oo lam yaqnac aan ku qancin biqowli camaarin camaal qowlkiisa sababtuu u qanci waayna waa ta aan soo sheegnay wazaada yaclaa can ilacmashi can shaqiiqin kuntu maca cabdillaahi wa abi muuse waa riwaayo kale oo uu mucallaq halkan kuba wariyey imaam axmedna sanadkiisa sanadkeeda dhammeeyuu wasliyey oo yacla bni cubayd ianaafisi ama danawayaba ninkana haddaba yacla wuxuu halkan siyaadiyey isagoo acmash kaba warinaya halkanna abuu mucaawiya riwaayadiisii uu bukhaari soo naqliye acmashna shaqiiq kaba warinaya inuu yidhi shaqiiq kuntu maca cabdillaahi wa abi muusa faqaala abuu muusa alam tasmac miyaad maqlin qowla camaarin licumara ina rasuula allahi sala allahu calayi waslm waa intan ziyaadada waana halkan dee shakiga malaa cumar waxaa kuba keenay bacahanii rasuulkii ilaahay baa i diray ana aniga iyo wa anta adiga labadeedu ina wada diray dee wuxuu markaa isagii markuu xusuusan waayo wax isagii kuba tacalluqsan tan baa dee in markaa joogsiga keento shaksi kastaba adiga haddii wax adiga ficilkaagii kugu tacalluqsan uu ruux ku leeyahy sidaasaad samayso adiguna aanad xusuusnayn dee kolley joogsi baa meeshii imanaya hadalkii aad kaba joogsatay inaad ruuxan aada uguba kalsoon tahay mooyaane markaa tan baa qanci la-aantii cumar keentay ee waa ka yidhi bacanii ana wa anta faajnabtu fatamacaktu bisaciidi faataynaa rasuula اllahi sala allahu calayh wasalam markaasaan u nimo faahbarnaahu waynu u wada waranay faqaala wuxuu yihi inamaa kaana yakfiika haakadaa waxaa kugu filaa adiga tan wamasaxa wajhu wakafayhi waaxidatan wamasaxa waa masaxay wajhu wajigiisii iyo wakafayhi labadiisii kaf waaxidatan masxatan waaxida mar keliya ayuunbu waabu mariyey kumana celcelin lama labaadna soomuu qaadin bal kolley baabkii waa inoo dhammaaday xadiidkuna dee sariix wuxuu ku yahay in ruuxu ku kaaftoomi karo masxo keliya oo wejigii iyo gacmihii labadii kafba la masaxo xagga labada kaf wixii kuba tacalluqsanaa waa kii baab inooguba dhigtay xagga marka la yaro darbo keliya oo iminka lagu kaaftoomo oo kale dee in badan oo ahlucilmiga ka mida xadiidkani waa nas weeye waa sariix weeyaane buu qowlkoodii yahay tan oo kollay aimada madhabaha waxaa la arkaa dee malaa xanaabilada uun mooyo qolooyinka kale inay qowlkoodu taa kaba dunaado oo ay iyagu laba darbo ama taas ay dhahaan oo halkana barhkood xadiidka jawaabtay kaga jawaaban uu yahay arrinkani may ahayn kayfiyadii tayamulka oo dhan dee tacliim bay ahayd waxbarid bay ahayd markaas say u dhacaysa ayuunbuu u sheegayey ee dee marka la isticmaalayo wixii la fulinayo arrinku waa ka duwan yahaye laakiin kollay taasna waa jawaab nadar kuba sugan yahaye bal markaa waxa ay tahay mid weeyaane masxo keliya ruuxii way ka gudaysaa wejigiya welibana arrinka xadiidka inooguma sugan halkan midna sunbaaba taalay oo si wax wejigu dambeeyey laftigan dambana ee waxa weya masaxa wejago kafeey laakiin wowdu iyadnoo tartiib ma faa'iideynayso oo markaa sumada iyo cibaaradaa laba eego waxa weeye oo bal lafdiga abi daa-uud aan leenahay waa lafdi muxarar u ahaana markuu masxigii labada kaf sheegay buu uma masaxa weja u yidhi inaan tartiibtuna halkan tayamumka aanu shardi ahayn bal taasba weeye laakiin bal lafdigan waxaa jirtay muslim isaguna waa wariye xadiidkan oo waa wowbaa isaga uba dhexaysay haddaan sumadan bukhaari kaba tagno uma masaxa shimaala cala alyamiini wa daahira kafayhi wa wajahu bal oo markaa kollay waa riwaayaadkaas si waxaan adigu tartiibtu shardi ahayn bay inoo faa'iideynaysaa bal waxa weeyaanu dee kuwii aynu sheegnay kitaabkeennana kuma sugnee laba darbo iyo in labada ilaa labada mirfiq la masaxayo riwaayaad way ku yimaadeen ama wax daciifay ahayn riwaayaadkaas sidaan soo sheegnay barhkoodna bal kaa ibnu cumar oo kale waxaa raajixa inuu mawquuf yahay laakiin kaa mawquufkaah kollay dahabi iyo qolooyin tasxiixiyey way jiraan oo saxiix yeelay rijaashuna way xoog leedahay laakiin de markay mawquuf uu yahay xadiidkii marfuucaana sidan kuba yimi mawquufkii ma caaridayo xadiidkii marfuuc ahaa ma caaridayo barhkoodna waxaabay kaba dhigaan dee wixii qadarkii waa sidiina gudayay waa intane wixii intaa ka siyaadsani waa dee in la yidhaaho waa dheeraad iyo fadli ziyaada awn mooyaane laakiin bal waajibkii intanuu kaga dhacayaa marka waxa ay tahay laba darbo darbada keliya ka raajaxsan ama kaba horeynaysa in darbo keliya lagu kaaftoomayo xagga masxigana wejigii waa la masaxayaa ee labada kaf in lagu kaaftoomayo oo wax ka siyaadsan ruuxii aanay saarnayn ama aanay waajib kuba ahayn bal in marka la eega cibaaraadka xadiidkani kuba yimina dee waxaaba ay tahay in in xataa tartiibtii aanay shardi ahayn sida bal maalan riwaayaadkan xadiidka inoogaba muuqataba weye bal markaa taasba weeyaan oo in kolley ishkaalaad dhowr oo xadiidkan uu yidhaaho kirmaanitiriyo oo kale dee bal laakiin daahirka xadiidku wax ishkaala ma laha wixii kale khilaafayeyna isagaa ka xoog badan ama kaba raajaxsan oo wax dee suganoo sidiisii u sugani maba jirto bal qadarkii waajibkaa tayamum inaga gudaya kaas buu noqonaya baabun kolley tarjamo muu raacin waa fasalkii hore ka mid a ama baabkii tayamumka unoo dee xaggan labada kaf iyo wejigu inooguma sugna ama darbo keliya inooguma sugnee laakiin saciidkii in lagu kaaftoomayo waa in yaroo kooban oo xadiidkii dheeraayay cimraan ibnu xuseyn aynu xalay soo marray uu kaba soo qaaday wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa cawfun can abi rajaa-in qaala anahu qaal cabdullaahi waa cabdullahi ibnu mubaarak cabdaana marar kala duwan baan soo maray inuu laqab yahayna waan soo sheegnayba cawf iyo acraab iyo aburajaana waa tan xalayba soo haynay qaala aburaja baa yidhi aburaja alcudaaridi xadaanaa cimraan bnu xusaynin alkhusaaciyu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ra-aa wuxuu arkay wuxuu arkay rajula nin buu arkay muctasilan dadkii gooni uga fadhiya salaadna waa la tukanaya waqtigii salaada subaxay dhaaftay ninkaasoo lam yusalli aan tukan fi lqowmi qowmka dhexdiisii oo dadkii soomuu dhex gelinoo lamuu tukan gaar buu u fadhiyeyba dadkiina gaar buu ugaba baxay fa qaala rasuulka ilaahay baana yidhi markii uu salaadii ka baxay yaa fulaanu hebelow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya inaad tukato fi lqowmi ay maca alqowmi waa dadka dhexdood ama macooda inaad laba tukato maxaa kaa hor joogsaday fa qaala wuxuu ihi ninkii yaa rasuula allahi asaabatnii waxay asiibtay janaabatun oo waan ixtiraamay waa habeenkii dee waqtiga dambana ay seexdaan walaa maa ay walaa maa mawjuudun biyo jiraana ma jiraanoo waxaan ku maydhana waan waayey saa daraaddeed baan idinla tukan qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh calayka bisaciidi waxaa korkaaga ah oo dee aada saciidkaas fa innahu yakfiika isagaa kugu filan kaa kaa kaafinaya biyihii xataa haddaanad muddo dheer helin salaadiina sidaasaad ugu tukanaysa hadday janaabadan u imika yidhi ay tahay iyo hadday weyse la-aan ay tahayba bal taasba wey xadiidka waa kii aynu soo marnay kolley xalayna waa dee aynu soo aragnayba saciidku ruuxa inuu kuba filaanayana de waa kii baabu asaciidu dayib waa kaasoo isagaa ruuxa kuba filan buu inoo soo dhigtay halkan markay ay tahay ee darbe keliya in lagu kaaftoomayo oo kale wax tasriixoo xadiidka uguba sugan dee riwaayadii dheereydaynu soo marnay ah xagga in darbada tayamumku marre keliya ay tay iyada ma jirto waxay leeyihiin bal haddii aan baabkii qayb kaba mida kaba dhigno kole hadaan u tarjamo gaara u yeelin waxay dhahan waa fasal baabkii hore kaba mida ayuunbuu noqonayaaye dee rasuulka ilaahay kole hadduu ku yidhi waa kugu filan yahay dee waxa uu kuguba filan yahay aan lagu qaydin nu arrinkii ugu qaydin laba goor inuu isku masaxo ama wax ka badan iskuba masaxo arrinkii iyo imtithaalka muxuu wuxuu ku xasilaya waxa ugu yar mar lama masaxo ama mar darbe keliya uguba yaroo bal markaa taas baa wujuubkeedu wax la huba yahay wixii kalese lama hubo waa jaanibka ictibaarkiiya bal waxaan leenahay se umuuraha cad ayaa noogaba sugan taasi waa munaasabada uu soo arooriyey un iyo bal tawjiiheede xadiidka waa taa iyo umuuraheedii aan soo marray kolley kitaabu tayamum halkaasuu inoogu dhammaaday kitaabu tayamum hadduu inoo dhammaadayna kitaabu dahaara oo dee shardigii salaada ahaana waa inoo dhammaaday kol hadduu shardigii dhameeyeyna wuxuu dee inoo gudagelayaa salaadii isagoo xataa shuruuddii kale salaada sida satrul cawra iyana kuwa inoo horreysiin doona bal waxoogaa dee waqti baa inoo horsan waxoogaaba kaga darya laakiin xadiidka aada u dheer oo xadiidkii micraajkii iyo dee salaada si loo waajibeeyey ayuu bilowgii kaba dhigayo dee aynaan kala goyn karaahine caawa halkaas inoogu joogay casharka wallah subxana wa tacala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk